إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mas-uuliyiin amerikaan ah iyo kuwa dowladda federaalka ayaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoo kaga hadlaya guuldarrooyinkii dhowaane ka soo gaaray furmaha dagaalka khasaare nafeed ayaa ka dhashay daadad ku fatahay magaalada hargeysa ah ee waqooyiga soomaaliya dowladda federaalka ayaa kala laabatay aqoonsiga maamulka la baxay s s c khaatuma oo ay dhowaano shaacisay inuu yahay maamul goboleed muruqmaalka ku nool magaalada muqdisho oo ka cabanaya shaqola'aan baahsan ayaa sheegay in dad shisheeye ah ay la wareegeen howlihii ay qaban jireen dowra diini ah ayaa magaalada saakow loogu soo xiray darawallada kaxiye gawaarida xamuulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo waxqabadkeeda tan iyo markii laga dhigay wilaayo gaar ah warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dagaallo khasaare badan dhaliya ayaa ka dhex qarxay dowladaha hindiya iyo bakistaan intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu darka roon warkaas oo faah-faahsan leh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaalka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijri dhanka kalena ku aastay sannad toddobada bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan mas-uuliyiin amerikaan ah iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoo kaga hadlay guuldarrooyinkii dhowaane ka soo gaaray furmaha dagaalka farxaan cali cabdulaahi ayaa inoo haya faahfaahintan maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay mas-uuliyiin amerikaan ah iyo kuwa ka tirsan dowladda federaalk oo uu ugu horeeyo xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka mas-uuliyiinta amerikaanka ah ee la kulmay xasan sheekh ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda loo soo gaabiyo africom generaal major lengley iyo safiirka maraykanka u fadhiya dowladda federaalka kulanka ayaa xoguhu tilmaamayaan in si weyn lagu canaantay mas-uuliyiinta dowladda federaalka maraykankana uu muujiyey sida uu uga xun yahay fashilka xagga dagaalka ah ee ay wajahayso dowladda uu hogaamiyo xasan sheekha genaraal odowaa yuusuf raage oo dhowaan kasoo firxaday weerarkii ka dhacay degmada aadan yabal ayaa goobjoog ahaa kulanka waxaana dhammaan marka aad eegto wejiyada xubnahan shiray ku muuqanaya inay yihiin kuwa ay murugo haraysay islamarkaana ay ka walaacsan yihiin sida ay wax ku socdaan marka aad loo eego sawiro laga soo qaaday shirka xalane ku dhex maray mas-uuliyiinta dowladda maraykanka iyo madaxweynaha dowladda federaalka waxaa laga dareemayaa wejigabax iyo in si aad laysku canaantay xasan sheekh maxamuud ayaana la arkayay isagoo kaamirada iska dadbaya xasan sheekh ayaa waxa uu aad ugu calaacalay maraykanka waxaana wararku ay sheegayaan inuu amerikaanka kala hadlay muhiimadda ay leedahay taageerada ay xukuumadda washington ku bixinayso duulaanka ay shisheeyuhu ka wadaan soomaaliya falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in kulankan uu yahay mid muujinaya quusta ay shisheeyaha ka taagan yihiin xaaladda hubanti la-aanta ah ee ay wajahayso dowladda federaalka iyadoo ay isa soo tarayaan warbixinada ay qorayaan warbaahinada caalamka sida kuwa reer galbeedka ee ka digaya xaaladda amni ee ay hadda ku sugan tahay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh iyo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto guud ahaan soomaaliya khasaare nafeed ayaa ka dhashay daadad ku fatahay magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya axmed cabdulaahi ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo eegaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeyso ka da-ay roobab xooggan kuwaasi oo sababay inay daadad ku fatahaan magaalada wararka ayaa tilmaamaya in ay daadadku qaadeen laba ruux oo dhallinyaro ah kuwaasi oo sida la sheegay goordhow yimid magaalada kana yimid dalalka maraykanka iyo kanada ehelada labada ruux ee ay daadadku qaadeen ayaa waxa ay sheegeen in la helay meydka mid ka mid ah labada ruux halka ilaa iyo iminka la baadigoobayo midka kale waxaanu saxaafadda madaxa bannaan iskugu yeedhay maanta inaan ogeysiino xalay waxa dhacay shil daad qaaday laba ruux in abtigay oo abtigay dhalay maxamed sitiin ilaahu naxariistay inaan kale oo muuse laydhaa saaka mar horena warbaahinta m m t v ka hadlay waxaan sheegay in baadigoob lagu jiro baadigoobkii in xoogaaya markuu socday waxaa halleeya dhinacyaga koonfureed laga soo helay meydkii naabtigay maxamed sitiin xaaji cabdi ilaahay u naxariisto waxaanu baadigoobkii labaad ugu jirnaa inankii muuse
halkan waxaan ka cilaaminayaa anigoo sheekh cabdiqaadirxaan maxmed baatil labaynan ayuu daad ku qaaday xaafadda ogaaxda maxamuud maxaybe labadii meydkoodii mid ka mid a oo anay caaqilkiisii waa la soo helay waxa weeyaan maxamed sitiin xaaji cabdi hadi waxay naga maqan walaalkeen muuse cismaan cabdilaahi firrig hargeysa ayaa ah magaalo dhulahaan hooseysa oo ay buuro ka sareeyaan waxa ayna mararka roobabku da-aan martigelisaa daadad waxyeelo dhaliyaan dowladda federaalka ayaa kala laabatay aqoonsiga maamulka la baxay s s c khaatuma oo dhowaan ay shaacisay inuu yahay maamul goboleed cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa inoo soo jeedinaya faahfaahintan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka furmay shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah oo ay qaarkood madasha ka maqan yihiin sida maamulada la magacbaxay jubbaland iyo puntland balse arrin ka duwan kasoo qaybgalla-aantaasi ayaa kasoo baxday shir hordhac ah oo wakhtigiisa kasoo dibdhacay kana qabsoomay magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamulka la magacbaxay s s c khaatumo oo ay dowladdu federaalka horey u aqoonsatay inuu yahay maamul goboleed iyada ka tirsan ayayna ka laabatay aqoonsigii ay siisay iyadoona ninka ugu sareeya maamulkaasi ku sheegtay hogaamiye halka maamul goboleedyada kale loogu yeeray madaxweyneyaal taasi oo tusinaysa in loo muujinayo inuusan la mid ahayn maamul goboleedyada kale ee qaybta ka ah shirka bayaan ka soo baxay madaxtooyada loogu arrimiyo dowladda federaalk ayaa sicad loogu xusay warkan waxaana aqriyey afayeenka filla soomaaliya ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan aadam shirkan oo gogol xaar u ahaa shirkii qaran ee madaxweynuhu ku baaqay soddonkii bishii saddexaad labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha qaranka xamse cabdi barre iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka qaranka saalax axmed jaamac madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir hogaamiyaha maamulka s c khaatumo cabdulqaadir axmed aw cali firdhiye aqoonsiga maamulkan waxaa horay ugu dhawaaqay mar uu tegay magaalada laascaanood ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk arrintan ayaana muujinaysa in uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalk iyo xamse cabdi barre islamarkaana aysan ka midaysneyn aqoonsiga maamulkaasi xasan sheekh maxamuud ayaa mar wax laga weydiiyey safarka xamse cabdi barre ee laascaanood iyo aqoonsiga maamulkan oo halkaasi loogu dhawaaqin balse soo dhowaa wuxuu sheegay islamarkaana warbaahinada la wadaagay in uu xamse cabdi barre howl keliya u joogo magaaladaasi laascaanood muruqmaalka ku nool magaalada muqdisho oo ka cabanaya shaqo la-aan baahsan ayaa sheegay in dad shisheeye ah ay la wareegeen howlihii ay qaban jireen cali aadan ayaa inoo eegaya faahfaahintan qaar ka mid ah xoogsatada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka iyagoo ku eedeeyey in shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee dalka ku wareejisay shaqaale ajaanib ah xoogsatadan oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dowladda ay doorbidayso shaqaale aanan soomaali ahayn taas oo keentay in dhallinyaradii soomaaliyeed ee shaqadoonka ah ay ku dhacdo niyadjab iyo rajabeel dhanka kale waxay sheegeen in xaaladaas ay sababtay shaqala-aan baahsan oo si gaar ah u saameysay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka xoogsatadu waxay ugu dambeyntii dowladdu ugu baaqeen inay dib u eegto dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqadoonka ah ayna mudnaanta siiso muwaadiniinta soomaaliyeed si loo yareeyo shaqala-aanta baahsan ee sii kordhaysa meeshan wax shaqala-aan anagu haystaa waxa shaqa ku hayna ma laha misaartaas baan wataa shaqadee waa geedgooye maalin haataa ma helo waa jirta haa ragoo haalay maagan oo keeyaadka ah ayagaa shaqaala ka dhigan anigii halkan baan iska fidnay raab walbo waxaan ku qabano oo camal aan ka hayna ma laha magaaladii shaqala-aan bacanaa ku jirto waddankii cadinaba ay keeneen anigoo labaatan jir ee maanta laami aanaa fadhinaa isku wareegnaa wax camaloo ahayna ma lahan mar waa la helaa marna waa la waaynaa waddankiina cajinaba iskiiga shaqaysanayso waddamadooda markaa tagnana waa nala hijimaadaa waana waa xabsiyaana la dhigaa waa la wadayaa bihan guryihin wax lacuna malaniyo loo biri anaga hadda guryihin wax malay karin mafaham gaariga cimaalkaana iska badnaa anaga isdeed beri wax maqaadin oo ayaa bannaa meel shaqo la-aanaa ka jirta mafahantaaye meelaa wax ka bilaabnaa loo anaaniyo caadaa loo yaaban yahay ajaanib ajaanib oo dad oo shasheeyina waddanka ee soo galeen mafahanta oo dadkaas wadankeena si rabaan ka yeeshanaya ma fahamti dhowaan ayay ahayd markii wasiirka beeraha ee dowladda federaalka uu sheegay in khudaarta laga keeno dalka dibaddiisa aanay wax cashuur ah ka qaadin taa beddelkeedana khudaarta ka soo goodo beeraha gobollada soomaaliya lagu xanaba wadooyinka soo gala caasimadda heer ay gaarto inay baaba'do arrintaas ayaana waxaa walaac ka muujiyey ganacsatada soomaaliyeed dowlad diini ah ayaa magaalada saakow loogu soo xiray darawallada kaxeeya gawaarida xamuulka maxamed muudey abuumuslim ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey dowro diini ah oo loo qabtay darawalada gawaarida xamuulka ah ee ka shaqeeya muqdisho iyo saakow dowladda waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saako waxaana ay socotay muddo bil ah iyada oona darowaladu ay ku qaateen daruus kala duwan xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay malaaq biyey oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe ahna malaaqa beesha macalin weyne isaga oona bogaadiyey dadaalka diineed ee ka socda degmada saakow dowladaas oo socotay muddo bil ah oo caawa gabagabada aan taaganahay marka waxaan leeyahay dadkii dowladda iyagu laftooda qaatay u safray dhabar adeegay muddada soddonka maalmood ah waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran waxaan u mahadinayaa maktabka dacwadda maxaafada degmada saakow oo dowladdan qabatay iyadana waxaan leeyahay jazaakallahu dowlaadka sidan oo kale ma aha marka ugu horreysay ma ahana marka u dambeysay dadka ka faa'iidaystay waxaan leeyahay maanta waxaad xambaarteen ama waxaa ladinku ogay xujo dowladdan socotay soddonka maalmood waxaad ku qaadatay daruus oo fiqi ah iyo tawxiid intaba aad ku qaadateen waxaa la rabaa wixii aad xambaarteen oo laydin dhiibay haddaad tihiin gaalileydi mas-uuliyaddaadin saaran ummadda aad gaadiid ku qaadaysaan ayaad mas-uul ka tihiin marka waxaa la rabaa in laydinka arko wixii aad barateen sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ardaydii ka faa'iidaysatay dowladda ee darowalada gawaarida xamuulka iyaga oona ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen dowladda bismillah magacayga waa cabdulaahi cali ibraahim waxaan ka mid ahaa qolada gaadileyda loo qabtay dowladda dowladda waxay noo socotay muddo bil ah ayay noo socotay kitaab la yidhaahdo zaadulmuslim assakiir ayaa noo akhrinayay oo ka saabsan siirada iyo fiqiga iyo tawxiid waxyaaba aan ka faa'iiday waxaa ka mid ah oo aan kitaabka kaga faa'iiday waxaa ka mid ah su-aasha afraad ma hiya arkaanu salaa salaad maxaa la yidhahdaa arkaanu salaad waxaa la yidhahda arbacata cashara toban iyo afar wahiya waxaa ka mid ah anniya in niyo laga helo waxaa kaloo ka mid ah walqiyaama ma alqudra qofku inuu istaagi karo waxaa kaloo ka mid ah thaalith altakbiiratu alixraam qofku inuu takbiiratuxraam la yimaado alraabic waxaa ka mid ah qiraa'atu alfaatixa qofku waa inuu faatixada akhriyo waxaa kaloo ka mid ah tan shanaad sutrul cawra maktabka dacwada degmada saakow gobolka jubbada dhexe ayaa wada dardar xoogan oo la xiriirta faafinta dacwada waxaana waayadii lasoo dhaafay la qabtay duuraad diini ah oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo waxqabadkeeda tan iyo markii laga dhigay wilaayo gaar ah yaasir cabdallah ayaa inoo sii ambaqaadaya faahfaahintan isagoo waraysi gaar ah siinaya warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis kaga hadlay xaaladda guud ee wilaayada uu mas-uulka ka yahay iyo arrimo kale oo muhiim ah muddo sanad ah oo laga joogo markii laba wilaayo laga kala dhigay gobolada jubbooyinka ayuu sheekh axmed abuu yuunis sheegay in tan iyo muddadaasi ay wilaayada u qabsoomeen arrimo badan oo muhiim ah kuwaas oo uu qaarkood sharaxaad ka bixiyey waxa uu ugu horreyn sheegay in ay wax badan ka qabteen arrimaha dacwada ayna jowlaad ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada sidoo kalena ay xireen farihii biyaha fatahaadin jiray ee dhibaatada ku hayay beeralayda ayna dhiseen guri ay ku shaqeeyaan golaha ku-dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoose waxyaabaha allaah fadligiis noo qabsoomayna aad baa u fara badan yihiin waxaa ka mid ah namber kow jowlaad aan ku samaynay dhammaan degmooyinka gobolka iyo deegaanadaba minjamaama laga bilaabo ilaa jowre intaas oo aan ku maraynay bulshadana la kulmaynay dadkan aan wacyigelinaynay deegaan ahaan iyo bey ahaan aan ku baranaynay farihii ummadda biyaha ku fatahadi yareen oo beeralayda dhibaato badan ay ku qabeen in aan ka xirnay taasna ay keentay in ay ku dhiiradaan beeralaydi tacabashada beeraha waxaa kale noo qabsoomay walaal bulshada in wacyigooda kor loo qaaday towjiihaad fara badanna la siiyey waxaa dhisnay guri ay ku shaqeeyaan golaha ku dhaqanka shareeca islaamka waa xafiis ay ku shaqaysanayaan danaha guudna iyo muslimiinta ay ugu adeegayaanna waa u dhisnay jasaaka allahu khayran markaan intaan iyo wax kale ka badanba waa noo qabsoomeen laakiin inta hadda ku xusi karno waa intaas jasaaka allahu khayran isagoo si gaar ah uga hadlay jaanibka waxbarashada ayuu waaliga ka warbixiyey madaaris macaahid iyo maraakiis ay ka hirgeliyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose haddaan waxa ka husno waxaa ka mid a namber kow macadka qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culuumta idaariga lagu barto ayaa furnay walaayada ka furnay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan noo suurtageliyey waxaan ku furnay walaayada mu'asasa alxigma ee xirfadaha lagu barto dugsi hoose dhexe ee imaamul bukhaari oo aan tayaynay waa furanaayay laakiin waan tayaynay dadkii dadku habaraayay iyo dhan kasta baan ka tayaynay nambarka afaraad tuulada lagu magacaabo mugambow oo aan ka furnay iskuul iskuul lagu magacaabo mucaad binu jabal oo waxa ka bartaan in ka badan afar boqol oo arday sidoo kale waxaan furnay tuulada buulisaag oo aan ka furnay ayadana dugsi hoose dhexe ee ibnu cabbaas waxaana ku bartaan dad ku dhow taqriiban laba boqol arday waxaan furnay macadka khadiija bintu khuweylid lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah aqoontoodana kor looga qaado waxaan furnay xalaqaad tahfiidi ah oo carabka looga saxo dadka ahlu qur-aanka ah xalaqaad oo qur-aanka looga saxo dadkii si ay u noqdaan dhammaantooda ahlu qur-aan si u noqdaan mar wax laga weydiiyey inay ka warhayaan dadka ku dhaqan goobaha ka baxsan gacanta wilaayada ayuu sheekh axmed awuyonis sheegay inay xaalkooda la socdaan isagoo geesta kale ka warbixiyey sida uu roobka guga kaga daayay degmooyinka iyo deegaanada gobolka saad og tahay walaal aad iyo aad baan ugu warhaynaa sababta oo ah dadka waxay leeyihiin salaadiin oo ku hogaamiso shareeca islaamka waa la soo xiriiraan waxaa kale dareemaysaa wulaad degmooyinka joogo oo dadkaas u shaqaynayo har iyo habeenna ay u taagan dulmigana waxaaweye ka kor qaadayo wanaagga iyo khayrkana ku soo dabaalayo deegaanada iyo degmooyinka iyo guud ahaan maasha allahu si fiican ayaa roobkaas u bilaawday walaayadana markii la fiiriyo jubbada hoose si fiican ayaa ugu da'ay meel kasta maanta barwaaqo iyo roob ayuu jira markii aan qiyaasno roobkaas boqolkiiba sagaashan ayaan ku qiyaasi karnaa barwaaqadaas ilaahay baa ku mahadsan noo keenay nicamtiis iyo khayraadkiisa noo keenay ilaahayna waxaa weydiisanayna subxaana wa tacaala in naga qabto aafada iyo dhibaatada ilahay naga badbaadiyo khayrka iyo wanaagana nagu soo dabaalo waaliga jubbada hoose ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada kula dardaarmay inay ku fara adeegaan nimcooyinka ay haystaan ee ugu horreysa ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana waraysigan uu ku soo aaday iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay wilaayadu ku tallaabsanaysay horumaro kala duwan ugu dambeyntiina dagaal khasaaro badan dhaliya ayaa ka dhex qarxay dowladaha hindiya iyo bakistan wararka inaga soo gaaraya qaaradda aasiya ayaa ku warramaya in dowladaha bakistan iyo hindiya ay isweedaarsadeen duqaymo dhanka cirka ah oo loo adeegsaday gantaallada dheereeya kuwaas oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed xogaha aynu helayna ayaa tilmaamaya in dowladda hindiya ay iyadu bilowday dagaalka iyadoo galabnimadii shalay saddex gantaale la beegsatay goobo ka tirsan gobolka kashmiir iyo bunjaab dad goobjoogayaal ah ayaana soo sheegay in mid ka mid ah gantaalladaas uu haleelay garoonka magaalada mudafarbaad oo ka tirsan qaybta bakistan ay ka maamusho gobolka kashmiir dowladda hindiya ayaa dhankeeda sheegtay in ku dhowaada toban goobood oo ka tirsan dalka bakistan ay ku garaacday duqaymo dhanka cirka ah iyadoo aan wax faahfaahin dheeraad ah ka bixin khasaaraha ka dhashay duqaymahaas taas beddelkeeda waxaa lagu soo warramayaa in bakistan ay ka falcelisay weeraradaas iyadoo xogaha ay tilmaamayaan inuu jiro khasaaro badan oo gaadhay labada dhinac balse xogo intaas ka faahfaahsan waxa aad uga bagan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida ee soo gala tobanka iyo barka galabnimo warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh